bismillaahi raxmaan raxiim soo dhawaada qodobada warka caawa kuwada ugu dar koran waxaa ka mid ah golaha wasiirada hirshabeelle oo kulankooda diiradda ku saaray amniga mashaariicda dhismayaasha waddooyinka kulan loogu hadlayay sugidda amniga xuduudaha oo lagu qabtay magaalada muqdisho ciidamada puntland oo wada howlgal ka dhan ah daacish guddiga doorashooyinka qaranka ayaa maanta degmada xarar dheere ka bilaaway diiwaangelinta codbixiyaasha maamulka gobolka banaadir oo dhagax dhigay lix iyo toban waddo oo interloog ah ee laga dhisayo degmada dharkiinley warka caalamkana waxa aad ku dhegaysan doontaan israa'iil oo weerar ku ekaysiisay khaza maanta
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda shafaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid ah labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu door karoon markana waxaad kusoo dhawaataan warkii faahfaahsan waxaynu ku bilownay madaxweynaha dowladda hirshabelle mudane cali cabdulaahi xuseen guudlaaba ayaa shir guddoomiye kulanka golaha wasiirada oo loogu hadlay arrimo dhowr ah ugu horeyn wasiirka wasaaradda amniga ayaa ka warbixiyey xaaladaha ammaanka ee dowladda hirshabelle golaha ayaa bogaadiyey haq udirarka deegaanka gobolka hiiraan oo soo afjaray nolosha cali qoyne oo horey xukuusan u ahaa kadib markii uu haween caruur iyo waayeelo ku nool halkaasi uu gubay wasiirada beeraha iyo howlaha guuda ayaa golaha ugu waramay mashaariicda kale ah biyoxireenka sabuun joobs iyo dhismayaasha waddooyinka jowhar iyo beledweyne oo dhammaantood ay socdaan darargelinta lagu dhammaystiray howshaasi golaha wasiirada ayaa ansixiyay xeerka mihnadlayaasha caafimaadka dowladda hirshabeelle oo ay soo diyaarisay wasaaradda caafimaadka hirshabeelle sidoo kale shirka golaha wasiirada ayaa lagu dhaariyey wasiirka ganacsiga wasiiru duulayaasha dastuurka tamarta iyo kulumaysiga agaasima warfaafiinta iyo xiriirka bulshada madaxtooyada hirshabelle mudane maxamed shuure nuur oo ka warbixiyey kulankii golaha wasiirada dowladda hirshabelle bismillahi raxmaani raxiim oo axad taariikhdu ay tahay sagaaliyo tobanka oktoobar sanadka laba kun shan iyo labaatan madaxweynaha dowladda hirshabelle mudane cali cabdulaahi xuseen cali guudlaawe ayaa shir guddoomiyey kulanka golaha wasiirada dowladda hirshabelle oo arrimo dhowra lagu gorfeeyey waxaa ka mid ahaa amniga mashaariicda dhismayaasha waddooyinka iyo sidoo kale mashruuca biyo xireenka joseph ugu horeyn wasiirka wasaaradda amniga ayaa ka warbixiyey xaaladaha ammaanka dowladda hirshabelle golaha ayaa boogaadiyay xaquudirirka deegaanka gobolka hiiraan oo soo afjaray nolosha dilaagii loo yaqiinay cali qoyane oo horey xukunsano u ahaa kadib markii uu haween caruur iyo waayeel uu nolosha ku gubay diiwaankiisii xumaa ayaana halkaa ku xirmay wasiirada beeraha iyo howlaha guud ayaa golaha uga waramay mashaariicda kale ah biyo xireenka sabuun ee loo yaqaano joseph iyo sidoo kale dhismayaasha waddooyinka jowhar iyo beledweyne oo dhammaantood ay hadda socdaan waxaana ay soo gudbiyeen warbixinno la xiriira halka shaqadu hadda ay taagan tahay golaha wasiirada ayaa ansixiyey xeerka mihladayaasha caafimaadka dowladda hirshabelle oo ay soo diyaarisay wasaaradda caafimaadka kaasoo wax badan ka tari doona arrimaha caafimaadka hirshabelle golaha wasiirada sidoo kale waxaa shirka intii lagu guda jiray lagu dhaariyey wasiirka ganacsiga wasiiro dowlayaasha dastuurka tamarta iyo kalluumaysiga ugu dambeyn madaxweynaha dowladda hirshabelle ayaa faray golaha wasiirada in dhammaan howlaha hortiminta u leh wakhtigana ku horgudban in ay dhaqaajiyaan si bulshada ay uga faa'iidaystaan mahadsanidin intaana shirkii jiraa'id ee golaha wasiirada ayaa ku dhan kulan loogu hadlayay sugidda amniga xuduudaha ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho cali aadan axmed ayaana faahfaahinaya xarunta dhexe ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha ayaa waxaa lagu qabtay shirka xoojinta wada shaqaynta ciidanka booliska iyo hay-adaha socdaalka iyo jinsiyadda ee sugidda amniga xuduudaha oo lagu qaadaadhigaya istaraatiijiyadda isku dhafan ee maareynta xuduudaha shirkan ayaa waxaa daafuray wasiirka amniga xukuumadda federaalk soomaaliya cabdulaahi sheekh ismaaciil fartaag waxaana kasoo qayb galay agaasimaha guud ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda mustaf dhuxulow iyo taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed sareeguut asad cusmaan diyaano iyo taliyayaasha interbool c i d iyo kan garoonka aadan cadde shirka ayaana waxaa lagu falanqeeyey laguna lafaguray sidoo kalena lagu soo bandhigay warbixinno iyo soo jeedno ku saabsan wada shaqaynta hay-adaha amniga ee xuduudaha aragtida guud ee samaynta istaraatiijiyadda maareynta iyo kontaroolka xuduudaha ee isku dhafan dowrka ciidanka booliska ee sugidda amniga xuduudaha la dagaalanka tahriibka iyo dembiyada abaabulan iyo diyaarinta qaboqoraalka siyaasadda qaran ee soo guriya noqoshada sidoo kale shirkan ayaa lagu dhisay guddi isku dhafan ee diyaarinta istiraatiijiyadda qaran ee sugidda amniga xuduudaha iyo dib u eegista siyaasadaha qaran ee la xidhiidha ka hortagga tahriibka iyo dembiyada socdaalka taasoo lagu xoojinayo wada shaqaynta iyo isku xirka hay-adaha amniga ee heer qaran shirkan ayaana waxa uu qayb ka yahay ayaa lagu yidhi dadaalka wadajirka ah ee hay-adaha amniga dalka si loo adkeeyo amniga xuduudaha loona xoojiyo wadashaqaynta hay-adaha kala duwan islamarkaana loo ilaaliyo danaha iyo amniga muwaadiniinta soomaaliyeed ciidamada puntland ayaa wada howlgal ka dhan ah daacish maxamed maxamuud ayaanu eegaya ciidamada maamulka puntland ayaa ka sameeyey buuraleyda calmiskaadka howlgal ka dhana kooxda daacish oo halkaasi si weyn ugu dhuumaalaysanayday iyaga oona ku raad joogay ciribtirka kooxda daacish ayaa weli waxaa socda howlgallada sida weyn ee markaasi ugu qabanayaan deegaanada sida weyn ay ugu dhuumaalaysanayaan kooxda daacish wararka halkaasi ka imaanaya ayaa sheegaya in ilaa ay haatan xubno ka kuban shan iyo toban ee markaasi gacanta ay ku dhigeen waxa ayna isku jiraan laba dhaawac dadaalkay ugu jiraan ciribtirka kooxda ka dhanka ee daacish ayaa weli si weyn ugu socda buuraleyda calmiskaadka taasi oona wakhtigan ay u muuqato in si adag ay ugu adkaanayaan ciidanka maamulka puntland kooxda daacish ayaana hadda ee markaasi kaabiga ku heda qeybo kale oo ka mid a deegaanadaasi iyada oona weliba u muuqata in gebi ahaanba isaga sii cararayaan buuraleyda calmiskaadka oo ah meelaha ugu waaweyn oo sida weyn iyagu ay ugu dhuumaalaystaana kooxda daacish ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey si weyn ay markaasi ciidanka ugula dagaalamayeen buuraleyda calmiskaadka taasi oona wakhtigan u muuqato in gebi ahaanba laga soo burburinayo fursimihii ugu waaweynaa ee iyagu ay ku lahaayeen deegaanadaasi buuraleyda calmiskaadka ayaa noqotay hoodka ugu weyn oo ay si weyn ay ugu dhuumaalaystaan kooxda guddiga doorashooyinka qaranka ayaa maanta degmada xarar dheere ka bilaabay diiwaangelinta codbixiyaasha doorashooyinka qof iyo codka ah abtiftaax aadan ayaa xarar dheere inoogu soo diray degmada xaradheere ee koonfurta gobolka mudug ayaa si rasmiya ugu bilaabatay qaadashada kaarka codbixinta taasoo ka dhigan tillaabo taariikhi ah oo degmadu qaaday dhanka hirgelinta nidaamka doorashooyinka dalka xaradheere ayaa noqonaysa degmadii ugu horreysay ee koonfurta gobolka mudug halkaasi oo ay si buuxda ugu hirgasho diiwaangelinta codbixiyaasha tan iyo markii laga xoreeyo kooxda khawaarijta al-shabaab mas-uuliyiinta guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo soodimaha iyo guddoomiyaha degmada xaradheere caseer ibraahim adsan ayaa daah furay qaadashada kaarka codbixinta ilaahay baa ku mahadsan in saakay bulshada reer xara dheere oo isku duuban ay u dareereen diiwaangelintii codbixinta doorashooyinka dalka waa maalin weyn annaga haddaan nahay reer xara dheere waa maalin taariikhi ah oo inoogu astaysan tahay maalin qof kasta oo reer xara dheere uu xaqiijiyey inuu yahay qof dooran karo qofka uu rabo diidi karana qofka uu rabin saas darteed degmada xaradheere iyo dadkeeda waxay u soo wada banbaxeen oo bannaanka ay u soo istaageen inay codkooda birri ka maalin cidda ay rabaan si dalka masiirkiisa ay wax uga jaangooyaan xaradheere magaalo weyn oo ilbax ah oo xadaari ah oo taariikh fog le waaye waana markii ugu horraysay magaaladan oo boqol sano iyo ka badan jirta in bulshada ay u dareerto inay aadaan codbixinta waxaan u mahad celinaynaa mas-uuliyiinta dowladda galmudug oo ugu horreya madaxweynaha dowladda galmudug oo fursaddan degmada u siiyey in bulshada ku nooli ay codkooda dhiiban karaan waxa si guud dalka ka socdana ay jaangooyintooda ay qayb uga noqon karaan ilaahay baa ku mahadsan saaka dadka reer xardheera wejiyadooda waxaa laga dheehan karaa in dad ay yihiin rabay ay ka maqneed calooshoodana ay ku buuxsami kartay inay un tijaabiyaan codkooda si ay u helaan hogaamiyaha ay rabaan xarumaha dowladda hoose iyo xarunta guriga center communitiga labadaba way ka bilaabatay diiwaangelinta bulshada ilaahay baa ku mahadsan mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leenahay dadka reer xara dheerow waxaad muujiseen isku duubni iyo wadajir iyo walaalnimo codkiinana idinkaa xaq u leh qofkii aad rabtaan inaad ku doorataan qofkii aad rabtaanna ku diidaan dalkan iyo dadkan wuxuu u gudbay saakay aan dhihi karnaa inuu aaday doorasho qof iyo cod ah waxaan u mahad celinaynaa oo kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya dr xasan sheekh maxamuud oo asigana go'aanka iyo iyo iyo iyo iyo aayaha ummaddan dib ugu celiyey bulshada kasta meesha geeyey mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u mahad celinaynaa guddiga doorashooyinka dalka oo ayagana wakhti adag geliyey degmada si ay noogu nagala shaqeeyaan in bulshadii ay qayb uga noqdaan bulshooyinka dalka la diiwaan geliya dhammaantood maamulka gobolka banaadir ayaa dhagax dhigay lix iyo toban wado oo interloog ah ee laga dhisayo degmada dharkiinley qodobka niifaado cabdiqadir ayaa muqdisho inooga soo dirtay dhismaha lix iyo toban wado oo laga dhigayo wada interloog waaxda koowaad iyo waaxda labaad ee degmada dharkeenley oo ka mid ah labaatanka degmo ee gobolka banaadir ayaa laga hirgelin doonaa dhowaan halka waxaa goobta dhagaxdhiga soo gaaray gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir oo uu heliyo gudoomiyaha degmada dharkeenley ee gobolka banaadir xuseen xasan maxamuud sidoo kale waxaa qayb ka ahaa bulshada ku dhaqan halkan qaybahooda kala gedisan iyo mas-uuliyiin kale oo maamulka gobolka banaadir ka socotay halkan dhismaheeda waxaa kaalin weyn ka qaadanaya dushana u ritay shirkadda jaziira general trading company oo ah kambani shirkadeed islamarkaana soo saara interloga waana kambanigii kaalinta weyn ka qaatay dhismaha wadooyinka wada interloga laga dhigayo ee soo galaya degmada dharkenley ee gobolka banaadir mas-uuliyiintii ugu sarreeyey shirkadda oo guddoomiyahoodu qayb ka yahay xaaji fanax ayaa halkan qayb ka ahaa ujeedka degmada dharkenley looga gol leeyahay ka dhigidda wada interlog wadooyinka soo gala ayay maamulka degmadu ku micneeyeen inay tahay bilic soo celinta iyo sidoo kale kor u qaadidda horumarka degmadan oo ka mid ah labaatanka degmo ee gobolka banaadir maamulka gobolka banaadir ayaa isagana dhankiisa sheegay in dharkeenley looga baahan yahay dardargelinta howlaha dhagaxdhiga interlogga ku aadan iyadoona kambaniga jasiiro oo dhinaca kala tilmaamay in sida ugu dhaqsiyaha badan ay interlogan ugu wada saari doonaan lix iyo tobankan waddo maadaama waddooyin hore oo soo gala degmada dharkenley ay interlog usoo wada saareen wixii intaasi ka dambeeyey warbaahinta ayaa lala hadlay waxaana ugu horeyn hadlay mid ka mid a dadka deegaanka oo sheegay muhiimadda ay u leedahay dhisidda waddooyinka soo gala dharkenley oo laga dhigayo wada interlog iyo sidoo kale injineerka guud ee shirkadda jaziira training company axmed salaad oo dhankiisa sheegay in ay kaalin weyn ka qaadan doonaan sidii horumarka dharkeyna ay ugu shaqayn lahaayeen maadaama kambani soo saara interlogga ay yihiin islamarkaana horay ay ugu marqaati fureen bulshada ku dhaqan degmada dharkenley ka shaqaynta wadooyinkii kale ee interlogga ay soo saareen waxaan leenahay guddoomiye soo dhawaaw aad ayaan ku taageersannaha ku jecelnaha haddaa culammadii nahay waxa awodidna aad iyo aad ayaan u taageersannaha oon jecelnahay oo wanaagga ah oo samafalka ah waxaan leenahay dhammaan dowladda waxaan leenahay ay noo wadaan howshaan kheyraadka ah annaga haddaan culummada soomaaliyeed garabkooda ayaan taagannahay shirkaddu waxay ku dadaalaysaa in waxa ay dhisayso wax kuwaalatan ay noqdaan maadaama ay qalabkii loogu talagalay dhismaha oo dhan ay shirkaddu ayada haysato jasiiro waxaan ballan qaadaynaha in biyaha maareen fiicana ku sameyn doono in interlogga aan dhigeyno uu noqdo mid kuwaalati leh oo guddoomiyaha iyo in wal in kastoo ka qayb qaadatay dhismihiisu ay u noqoto wax mustaqbalka ay legasi u noqdo insha allah kambaniga jasiira waxay diyaar u tahay in gobolka banaadir meel walba ay joogaan ay ka qayb qaadan doonaan dhismihiisa guddoomiyaha degmada dharkinley ee gobolka banaadir xuseen xasan maxamuud oo dhankiisa warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in kaalinta ay halkooda kasii wadi doonaan kambanigii kaalinta ka qaatay dhismaha degmadana way u mahadceliyeen oo ay saakaan u taaganahay lix iyo toban waddo dhisitaankeeda degmada dharkeynley daraadna waxaan dhagax dhignay sideed waddo maantana waxaan dhagax dhigaynaa lix iyo toban waddo berina iyo beri dambana waxaan dhagax dhig doonaa laamiyo iyo interlogyo kaleto insha allahu tacaala farxad bay noo tahay oo umahad celinaa shirkadda saaxiibada oo jasiiro oo iyaduna ahaa shirkad degmada dharkeynley degan oo ahaa dadka reer dharkeynleya haddana shirkad maxaa la yidhahdaa ka duwan shirkadaha oo u dhamaystirany hawlaheedi qalabkeedii haddana wadooyin ay dhamaystireen oo maamulkii ugu horreeyay ay la wadeen si fiican bay udhiseen haddana waxaan ka rajeynaynaa lixdan wado lixdan iyo tobankan waddo in ay wakti dhow gebagabeeyaan insha allahu tacaala bulshaduna waxay ka qaadan doonaan doorkooda siday ugu qaadan jireen gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir ayaa hadalka ugu dambeeyey qaatay isagoo kambanigii iyo maamulkii degmada iyo bulshadiiba isxilqaanka ay wadaan iyo is-abaabulka ay degmada ka wadaana uga mahad celiyeen isbuuca gudihiisa inaan kusoo laabto degmada dharkiiley farxad gaar ayay tahay oon maantaan dhagax dhigayno lix iyo toban jib horumar fiican ayaa ka socda degmada dharkiiley waana isku tashiga shacabka iyo guddoomiyaha cusub ee xuseen ooaan ku aqaano nin shaqo tag ah firfircoon muhiim gaaran u ah degmada runtii waxaan leeyahay ka faa'iidaystiinka idina joogo xuseen maamulka gobolka banaadirna markasta wuxuu garab taagan yahay dhammaan magaalada muqdisho iyo degmo kastoo horumar ka socdo inaan contribution ku bixino dhisno marka waxaan kaloo kelmad leeyahay shirkadda jaziira inay jidka lix iyo tobankan jid inay si hufnaan ah oo adag oo kuwaalati lasoo injineerka ballanqaado dhisaan biyo mareeno u sameeyaan si hadhow haddii ay noqoto wax qurux badanna aan ugu soo xidhno meelaha baahyaha gaarka ka jiraan halka aad naga dhegaysanaysaana waa reedu joor markana warka caalamka sidoo ay wararku sheegayaan israa'iil ayaa duqeyme cirka ah ka geysatay koonfurta khaza iyadoo ku eedeysay xamaas weerar xadgudub ah kaas oo ah xabad joojinta afhayeen qodle militariga ayaa sheegay in xamaas ay fuliso weerar badan oo ka dhan ah ciidamada israa'iil oo ka baxsan hariiqda jaalaha taas oo ay sheegeen in ay tahay aagga ay ciidamada israa'iil ka baxeen si waafaqsan wejiga koowaad heshiiska uu garwadanka ka ahaa maraykanka xamaas ayaa sheegtay in ay ka go-an tahay xabad joojinta waxayna ku eedeynayaan israa'iil inay jebisay dhowr jeer heshiiska oo qayb ka ahaa qorshaha madaxweyne donald trump ee lagu soo afjaray dagaalka khaza ee laba sano jirsaday waxa uu dhaqangalay tobankii oktoobar waxaana wejigiisii koowaad uu sabay in la sii daayo lahaystayaashii israa'iil iyo maxaabiistii falastiiniinta ahaa dhegaystayaal war wixii dalka iyo dibadda cawna soo gaara waa aniga intaa cidduu warkayaga seeganay wax dib ugu daalacan karaan barta ana facebook kulan reedow joor waa anigu cabdiqaadir maxamed yamaana sidaas iyo nabadgelyo